wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan najax oo sagobooday shir jaraayid iyo weliba uuse ku hadalay iyo muhiimada in la ogaado sababta sheenti in owlaada qaarsho iyo anseedana xarumo walbarasho iyo aqabado ka gadaamanba wasiir najax ayaa sheegay inuu la fadheeda doona waalidiinta owlaadiyo walbarashada nimbaxaana si uun ogaadaan aqabado haysada maadaama walbarashadii muhiimagata owlaada bulshada in lala kulmo la dhegaysto baahidooda la dhegaysto fikradahooda wax badan bay ka tarayaan in dowladnimada horey loo wado maxaa yeele wax loo shaqeynaya waa bulshada bulshada qanaacadeeda ayaa dhiirigelin u ah qofka mas-uuliyadda hayo haddii bulshadaba aysan qanaacaba meesha yaalin culeyska wuu badanaya adiga laftirkaaga enerjiga aad haysay firfircoonidaadi iyo meesha aad rabto inaad waxgaarsiiso ma gaarsiin kartid waxay kaaga xirmaysaa qanaacadii shacabkay kaaga xirmaysaa marka waa wax muhiim ah oo aada muhiim ugu ah shacabka iyo maxay ahayd in lala kulmo wakhti lala qaato aaday muhiim ma gaarin weli sababtoo hadda wasaaraddan waxaan joogaa wax ka yar saan is leeyahay bil ayaan hadda joogaa laakiin shaqadeeda ugu horeyso markii xafiiskaan la wareegay waxaan ka bilaabay inaan la kulmno dhammaan maamulyaasha iskuulaadka ku yaal gobolka ambay si gaar ah degmada ambaydhabo oo si aan u dhegaysano bahda waxbarashada waajibaadka ka saaran tayeynta waxbarashada deegaanadan koonfur galbeed iyo sidii wasaaradda iyo ayaga ay u wada shaqeyn lahaayeen waa tii maamulka kadibna waxaan la kulannay maamulyaashii haddana jaamacadaha si aan u dhegaysano ayagana talooyinkooda wax ku ool ku ah horumarinta waxbarashada haddana waxaan ku jirnaa bishaan isla bishii wakhtigii ooba aada u kooban dartiis imtixaanaadkii waxaa nagu yimid dugsiga sare ee foomfooga iyo imtixaanaadkii standard eidka oo isagana isla bishaan la qaadayo laakiin waxaan u xaqiijinayaa bulshada iyo bahda waxbarashada guud ahaan koonfur galbeed ma aha keliya gobolka ambaay gobolka shabeellaha hoose inaan tegi doonno gobolka ambaay qaybihiisa kale inaan booqan doonno gobolka bakoolna inaan tegi doonno bulshadana aan la fariisan doonno maamulayaasha iskuulaadkana aan la fariisan doono haddii alla waxyaabaha ii qorshaysan oo horta waa wax badan laakiin markaan kala qaadqaado waad ka wareysaa koonfur galbeed waxaa ku nool bulsho aad u fara badan oo da-aadkii waxbarashadan dadka ay wada gaareen gaar ahaan ilmaha markaad fiiriso nambarka ardayda sanadka sana dugsiyeed kasta imtixaanka dugsiga sare iyo standard eidka noo galayo bulshada ku nool deegaanadan isma laha waxaan koow noo ah qorshaheena koowaad noo ah sanadduusiyeedka markuu naga dhammaado inaan gobolada iyo degmooyinka aan tagno oo aan waalidiinta deegaanadaas iyo degmooyinkaas aan la kulanno si aan wacyigelin ugu samayno ay iskuulaadku caruurtooda ay ugu diraan iyo haddii ay caqabadi ka jirto inay iskuulaadkaas caruurta ay aadaan labadaba inaan soo dhegaysano laakiin shaqadeena koowaad insha allahu tacaala waxay noqon doontaa in degmooyinkii deegaanadii goboladaba aan aadno waalidiinta dadka deegaanadaas iyo degmooyinkaas jooga aan la kulanno maamulka aan la kulanno si gaara degmooyinka ardayda ay aada u hooseyso tirada iskuulaadka ka aada ay aada u hooseyso inaan wakhti badan gelin si loo helo sanaddusiyeedka kale ee soo socda arday ka tiro badan inta hadda aan haysano hadday tahay heerkii dugsiga sare iyo hadday tahayba heerkii dugsiga dhexe hadday tahay labadaba wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo wada dadaalo laga hormariyo walbarashada owlaada deegaanada koonfur galbeed